بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد maanta oo taariikhdu ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar laba kun iyo toddobiyo toban halka aan joogana waa baydhabo waa xafiiska gudoomiyaha xakamadda sare ee koonfur galbeed ujeedka runtii aan ugu talgalnay saxaafadda maanta inaan warkaan aan siino saad ogtihiin horta garsoorka intiisa badan yani saxaafadda kuma badna inuu saxaafad soo istaago oo u hadlana wax dabeecaddeeda ay kamid tahay garsoorka maaha hay-adaha garsoorka laakiin mararka qaarkeed duruufta ayaa keenayso in ay ay sheegaan wixii markaasi jira oo caqabado ku ah howlihii garsoorka inay ay socon kari waayaan sidaa darteed marka shirkeena maanta waxaan ku caddaynaynaa xaaladda guud ee baydhabo gaar ahaan gobolka baay degmada baydhabo iyo garsoorka iyo meesha ay kala marayaan iyo amnigiisaba lix iyo labaatankii bishii sagaalaad laba kun toddobiyo toban ayaa waxaa ka soo baxay amar maxkamadda sare oo lagu joojinayo xariga sharci darada ah ee lagula kacayo bulshada qaarkeed iyadoo faldambiyeed aan gacanta kula jirin islamarkaana aan loo haynin amar maxkamadeed oo lagu soo qabanayo waxaa maxkamadda kasoo baxay marka saddex qodob baa ka soo baxay oo ahaa in deg deg loo sii daayo qof kasta oo si sharci daro ah loo soo qabtay oo amar maxkamadeed aan loo haynin faldambiyeedna aan loo haynin in dadkaasi la sii daayo ayaa amarkaasa kasoo baxay waxaa kaloo xigay oo qodobka labaad uu ahaa in la joojiyo qaadista dacwadaha xukunkooda uu dhaqan galay ee maxkamadaha ka soo baxay ee haddana dib loogu galayo xarunta saldhigga ee booliiska dib loogu galayo in la joojiyo maadaama ay khilaafsan tahay dastuurkii dowladda federaalka iyo kii statekaba ay khilaafsan tahay leanna maxkamadaha dalka ka jira waa la yaqaanaa waa darajada koowaad iyo darajada labaad iyo maxkamadda saro markaasi cabasho loo soo qaato wax ka baxsan marka iyada ah oo maxkamad loo yaqaano oo inta aan ahayna ma jirto sidaa darteed marka golaha wasiirada iyo madaxweynihii waxay soo saareen toddobiyo toban qof oo ay dikreeto u qoreen oo la yidhi waxaad qaadi kartaan maxay ahayto dacwooyinka iyagiina ay hadda fadhiyaan xarunta booliiska ay fadhiyaan arrintaas oo ah arrin sharci daro ah oo aan runtii sharciga aan waafaqsanayn iyadana in la joojiyo ayaan soo saarnay waxaan kaloo soo saarnay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid alla ciddii ay ku caddaato xadgudubka xagga sharciga ah halkii aan filaynay in arrintaasi amarka maxkamadda la dhaqangeliyo taliyihii booliiska waxaan ujeedayaa taliyaha qaybta booliiska mahad janaal mahad meediibuu fadhiistay arrin qarsoon ma ahayn isna uu qarsan yahay inuu yidhi qof la xiro waxaa ugu fiican oo ugu macaan saxaafadda ama wariyayaasha qof alla qofkii wariye ah ee qof mucaarada jidka isagoo maraya ama hoteel war kaga qabta oo sii daaya waan xiraynaa taasi marka arrintaas waxay noqotay arrin runtii aada ay dadku ay waddan qadaan amarkii maxkamaddana lagu burinayo waana arrin lala yaabay waxa keenay inaan shirkan saxaafadda qabanana ayaa kow ay ka tahay intaasi kuma ekaanin waxay soo gudubtay soo socotaba waxay timid shan iyo labaatankii bishii tobnaad hadda aan ku jirnay maalin arbaca ah anoo raba inaan xafiiskayga soo aado oon soo shaqo taga rabo ayaa waxaa hor istaag igu sameeyey taliyahaas booliiska mahad oo ii sheegay inaan xafiiska aanan geli karin iyadoo hadda sababku ii sheegay oo arrinta ayada ah uu igula kacay aanay ahayn mid hadda aan meediah aan ka sheegi karin iyadaas marka waxaan dalbanay in bal garsoorka ilgaara loo yeesho amnigiisa in la sugo xaaladda jirtan wax laga qabto ilaa iyo haddana wax aan ku qanacno oo arrinta ayada ah falkaasi lagula kacay oo oo xadgudubka ah xagga sharciga ah iyo handadaadda ma aanay jirin wax naga qanciya oo arrintaasi nalala hor yimid qodobada marka war-saxaafadeedkan maanta aan ugu talgalnay ayaa wuxuu yahay sida tan baydhabo laba kun tobanlabaatan iyo sagaal bisha tobnaad laba kun iyo toban iyo toddobo war-saxaafadeed waxaan wada ognahay in labaatankii bishan oktoobar warqado been abuura la faafiyey oo looga dan leeyahay in khalqal lagu geliyo bulshada taasoo markaa tilmaamaysay in guddoomiyaha maxkamadda sare shaqada laga joojiyey qaar kale ay u fasirtaan in xilka laga qaaday qaar kale ay u fasirtaan in garsoorkii la kala diray marka inahaas dhan waxay ahayd warqadahaas la faafiyey ahayd hadday marka dadku sharci yaqaan yihiin ama akademig ay yihiin waxay ogaan lahaayeen guddoomiyaha maxkamadda sare iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba in xilka wax looga qaadi kara ay tahay saddex meelood laba meelood markii codka baarlamaanka ay waayaan kalsoonida dib kala noqdo intaas keliya unbaa xilka looga qaadi karaa ta iyada marka markay faaftay beenta iyada ay faaftay waxaan soo saarnay marka qodobadan iyo ishortaaga la sabeeyey waxyaabihii ka dhashay waxaa ka mid ah runtii in bulshada ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed ay u arkeen in la kala diriba garsoorkii gobolka baay waxaa kaloo ka dhashay hakad waxaa galay howlihii garsoorka dacwado xukunkoodu dhammaaday oo lasoo saari lahaa dib ay u dhaceen maxaabiis la sii dayn lahaa ayaa xarig kusii dheeraaday ilan garsoorihii meesha ma joogo kuwo kaloo lasoo qaban lahaa cid soo qabanaysa ma laha marka howlihii maxkamadahana hakad baa galay mar haddii gudoomiya maxkamadda sare loo diiday inuu xafiiskiisii si xorriyad leh uu ugu shaqeeyo intaa waxaa dheeraa marka iyada ah oo shaacay oo banaanka baxay cid marka iyada ka dambeysay oo la garan waayey arrinta iyada ah haddaba falkaas dhacay waxa uu abuuray qalqal oo dhinac kasta ah kale shaki badanna soo kala dhexgalay hay-adihii garsoorka gaar ahaan qaar ka mid a golaha wasiirada iyo hay-adihii ammaanka ee koonfur galbeed gaar ahaan weliba booliiska federaal ka jooga soomaaliya maxaanku rahda baydhabo ka joogo oo aada runtii annaga haddaan garsoor ka nahay shaki weyn aan ka qabno qaabka uu u shaqeeyo waxaa jira marka guddi loo saaray arrinta iyada ah ee dhacday shan iyo labaatankii bishii hadda aan soo bishii hadda aan ku jirno oktoobar hor istaaga lagu sameeyey howlihii maxkamadaha guddigaas waxay soo saareen marka dhowr qodob ay soo saareen kuwa waxay sheegeen horta in shaaca laga qaado in guddiga garsoorayaasha iyo shaqaalahooduba aanay wax shaqo ah aysan ku lahayn falka dhacay waxay kaloo soo saareen in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo ciddii ka dambeysay afgembig waxay ku tilmaameen afgembig garsoor oo dhicisoobay ay ku tilmaameen marka afgembiga garsoorka ee dhicisoobay ciddii ka dambeysay falka isaga ahna in isna baaritaan lagu sameeyo sharcigana lasoo hortaago waxay kaloo guddiga soo saareen maxkamadda la soo gudbiyeen in garsoorayaasha ay shaqadooda si caadi ah usii wataan howlahoodii caadiga ay wataan dadweynuhuna ay sidii caadiga ahayd ay usoo dacwoon karaan maxkamadihii waxay kaloo soo saareen in kooxaha siyaasadda isku haaya heer federaal iyo heer maamul goboleedba ay tixgeliyaan madax banaanida hay-adda garsoorka dhinac waliba ogaadaanna in garsoorku dhexdhexaad ka yahay loolanka siyaasadeed ee ka socda dalka ama ha noqdo arrin dibadeed ama ha noqoto mid gudaha noqoto shan in dowladda federaalka ay ka warqabto si joogto ah lana timaado xisaabtan dhab ah iyada oo mar waliba isha ku haynaysa xiriirka shaqo ee kala dhexeeya ciidanka booliiska dowladda federaalka ka jooga deegaanada koonfur galbeed iyo maxkamadaha koonfur galbeed lix in maxkamadda sare ee dowladgoboleedka koonfur galbeed si kumeel gaar ah ugu wareegto oo shaqadeedii ugu sii wadato gobolka shabeellaha hoose nabadgelyo awgeed leanna markii la koonfur galbeed macnaheedu maaha baydhabo keliya maaha haddaan rabno bakolaan tegi karnaa haddaan rabno baraawaan tegi karnaa haddaan rabno daafeed iyo afgoy aan tegi karnaa marka arrintaa iyada ahna maadaama nabadgelyadii aan ahayn mid aan ku kalsoonaan karno oo aan kusii shaqayn karno in halkaasi shabeellaha hoose aan howlahayni aan kusii wadano toddobo waxaan baaq u daraynaa beesha caalamka dowladda federaalka maamulka ee koonfur galbeed inay noo fududeeyaan garabna nagu siiyaan sidii garsoorka uu ugu shaqayn lahaa ee gobolka shabeellaha hoose intaa waxay ahayd war-saxaafadeedkii aan maxaan ku raha ugu talagalnay warbaahinta in ay qaataan maanta ay taariikhdu tahay sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar laba kun iyo toddobiyo toban oo maalin axad ah wabilahi towfiiq
waa tahay guddoomiye haddii ay dhacdo maamulka inuu diido inaad gobolka shabeellaha hoose ku shaqaysaan maxaad idin qorshaysaan
kolley haddii ay dhacdo in maamulka gobolka shabeelle hoose lagu shaqeeya hadday diidaan macnaheedu ma aha waxay diideen de systemkii dhan ee jiray ee garsoor ayaa la diiday wax sharciga oo ku qasbaaya in aan baydhabo kusii shaqayno ma jirto maadaama ay ay dabooli waayeen baahidii nabadgelyo annaga aan qabnay haddii qofkii adiga nabadgelyadaada sugayey oo si toos uu kuugu sheegayo oo kuleeyahay waa kula dagaashanahay wax muuqdana aanu indheheena ku aragnay marka si aan ugu sii aamino nafteeni ma jirayso marka iyada ah waxay tegaysaa marka iyada ah in halkii ay suurtagal tahay aan ku shaqayno cidna ma qasbi karayso